weliba meel gebageba maraha ee dhismaha masaajidka daarul iimaan oo ku dareera deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho kaasoo ka koobnaada doona dhowr dabaqa welina uusan marahaya meel dhex iyadoo weli uusan baahinti la kugiib qaada sidii lan dhammaystiri lahaynti ku dhiman ah waxaana ku mid ah culammada galandagga hayta dhismaha masaajidka iyo weliba iyo sheegaan inti waqtiga masaajidka la keliya beeso deenge islamarkaana uusan baahiya sidii lan dhammaystiri lahaye maadaama intis badan laha dhisi walina iyo ka baaqayna in qeyrka lagu faa'iidaysadaa meeshaan hadda derbiyadan idiin muuqda sida culimmaduba ay sheegeen siddeed kun oo bulukeytiyaa gashay hal doolar lagama bixin baaraka allaahu fiikum sidoo kale waxaan ayidayaa shamiidadana laba kun ayaa lagu qiyaasay waana ay ka badnaa kartaa laba kun oo kiish oo kiishkiiba uu yahay toddoba doolar marka baaraka allaahu fiikum qoftii noo keenayda shamiidada noo keenayda anaa meesha jooga bulukeyti qoftii noo keenaa baahidu weli halkii ka taagan tahay siddeeddaana way gashay siddeedoo kalena way gele markii kor loo sii kaco ilaa siddeed kun oo bulukeeti ah siddeeddaa kun oo bulukeeti ah weli looma iibin masaajidka shilin lagama bixin hal doolar siddeeddaa kun oo bulukeetigaa waa lacag u dhiganta afar kun oo doolar waxaan rabnaa walaalaha ina dhegaysanaya ina daawanaya horta afartaa kun oo masaajidka derbigiisa gashay hadda oo waxba aan laga bixin in horta laga qayb qaato oo hal walaal oo muxsina ayaa bixin kara masaajidka loo iibiyo bulkeetigaa derbiyadiisa galay oo haddaba taagan waxaa kaloo masaajidku uu baahan yahay laba kun oo loor oo shamiito ah labadaa kun oo loor oo shamiito ah waa qadar halkii loor waa toddoba doolar haddii labada kun lagu dhufto waxay noqonee afar iyo toban kun oo doolaru wejigan hadda fayskan aannu taagannahay masaajidku hadda intaasu u baahan yahay hal walaaloo muxsinaa bixin kara haddaannu isku kaashanno ayaannu bixin karnaa maanta waxaan codsanaynaa masjidka waxaa weeye qaybtaan dabaqaan koroo la dhisaayo meelo badanoo sirfisa xer cilmi meelay wax ku barataa ku taalla meel maaragtayaa waxaa weeye xerto ay jiifataa ku taalla meel maaragtayaa dadka masaakiinta wax lagu sii doonaa ku taalla waxaa ku yaalla maaragtayaa meel kitaabadii lagu barto salaaddii meel lagu dukado masjidku ma yara dhul aad iyo aad u weyn weeye oo ballaaran oo maaragtayaa afar boos oo maaragtayaa isku daysan waaye wax sahlan ma ahan muslimiin fara badan oo annaga bacdigeenna iyo adduunyo dambe oo soo qarniyaal dambese haddii adduunya sii jirto ayaa ku noolaa doona qofkii meeshaan wax ugaga tagtane sadaqa aan ka dhammaanaynin oo weligiis u soconaysa ayuu helayaa uma baahna masjid in la yidhaahdo waxaasaa laga helaa aayaddaas qur-aanka inaan akhrinno waxba loogama baahna dadka soomaalida ama dadkana dhegaysanaya dad muslimiina oo annaga naga cilmi badan naga cibaado badan khayrka naga jecel oo keliya u baahan in waxa loo sheego dhegta loogu rido